xilli dhowaan madaxda laamaha ammaanka iyo wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka mandheera ay si wadajira usoo saareen amar ahaa ciddii aan qaadan tallaalka cudurka covid sagaal iyo toban ama aan haysan warqadda caddaynta tallaalkaasi inaysan u safri karin magaalada nairobi oo aysan raaci karin diyaaradaha ayaa waxaa arrintaasi si adag uga soo horjeestay shacabka ismaamulka mandheera oo iyagu sheegay in amar noocan oo kale a mar sii horeysay ay soo saartay wasaaradda caafimaadka dalka balse maxkamadda ay laashay sidaasi darteedna aysan jirin ilaa iyo hadda meel maxkamadda ay amarkaasi uga laabatay waxayna sheegeen inaysan suuragal ahayn amarka laamaha ammaanka iyo wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka mandheera waa kuwan qaar ka mid a shacabka ismaamulka mandheera ee amarkaasi ka hor yimid oo iyagu sheegay in tallaabadan ay caqabad ku tahay shacabka ismaamulka mandheera oo keliya balse shacabka kale ee dalka aysan la qabin arrintaani
arrintii waxaan ka hadli rabnaa tallaalka korona maalin saddex beri meelahaas laga joogo taarikh sagaal wixii ka bilowda qof mandheera ka safri kara diyaarad ha noqoto gaari ha noqoto lug ha noqoto ma jira ilaa iyo waraaq tallaal loo haysto wajeeraan jooga shali mana maqlin wajeer la dhaha taarikh sagaal ha la saara ama taarikh sagaal lama socon kara qofki tallaalahan waxba ma samaysan kara ma maqlin laakiin mandheera county waxaan ugu imaaday maanta dad badan oo safar ka baaqday maxay ugu baaqdeen ma haystaan shahaadadii tallaalka sanadka hadda lasoo dhaafay waxaad ogtihiin inay maxkamad la geeyay arrintan maxkamaddina way laashay oo ay dhahda qof lagu qasbi kara arrintan ma jirta tallaal qasab maahan qofkii raba iskiisa u qaata maxkamadda waxaa laga rabaa amarkii ay soo saartay in dowladda ay fuliso haddii kale ahayn amarkaana mandheera kalix lagu soo reego ha la joojiyey bismillaah aniga cabdinuur isaaqa liidhahaa reer mandheeraan nahay reer mandheer haddaan nahay waxaan hadda la sheegaya oo covid eh corona wax dowladda sheegtay waxa ka jiro maaha maxaa waaye kootinigii maalintii dhacdaas kootini waxay dhaheen ma caadi a loo soconaa ma jirto laakiin hadda mandheera waxay ka warqabtay male hoosay nila soo geleen waxay dhaheen diyaarad ma raaci karto annaka dhib ma qabno tii jaajaan raacaynaa tii jaaja bendi weli ku jirtaa lama samaynin lama go-aangaarin mandheera un laga soo ordaay annaka jidkeed maaha kenya kale kama jiro isticmaarkani dhibkan mandheera unbaa iska jira mandheera kaligeed ma yeelayn hanoo keenaa dib u noqda arrintaas has layska dhaafo aniga waxaa dheedha saynim cabdimuus cirbadan la qaadana oo hadda la sheegaya tii caadiga aheedoo jirada loo qaadanaya alerji ay uga ta faamilkayda dhanna nairobi baa jiraa dadkana waa xor wax hadda isticmaara ma jiraan nairobina kama maarno dadka nagaloo dhamaalaa jira dowladda waxaan ugu baaqaa inayn cirbadan nagala daayo bataatanba cidda rabta ha qaadata ciddin rabin qasab inays jirin aan laisku qasbin aan ka codsana dowladda amar ma jira amar wax jiran male waa un madheera arrin madheera ka socoto waa mooga arrin adduunka dhammaala ka socoto ma aragtaa wax la aqbali kara ma laakiin cirbadda haddaa hadda inta liigu duro aan dhinta dhiigaydii aa loo qabsanaa yaa ma ninkay duro aa loo qabsanaa ma dowladda aa loo qabsanaa ilaa maba qaadana kare magacayga waxaan ku bilaabaa guuliye muuse maxamed aa lii dhahaa siyeetan iyo toddobo sanaan jira wegi intaasaan joogay waxaan ku dhashay madheera waxaanu ku gaaray intaan madheera dadka waa xor marba haddaad xor tahay wixii ku dhibaa inaad sheegtid xoraad u tahay cudurka koroonaha ah oo la sheegaa oo koroona alxamdulilah nimaan irbid aan lagu dhufanin diyaarad ma raaci kara lalaha wixin dhalay iyo wixi tolka ah iyo dhaqankayga iyo alxamdulila dhibkaygaba meesha aan ugu ka cilahay waa caasimada nairobi mugay saas tahay waxaan maqlay nimaan durnayn nimaan la durin isbitaalka diyaarad ma fuuli kara gaarina ma raaci kara isbitaalna iskama daaweyn kara inaan isduro diyaar umi markaay saas tahay haddaan ka horo waxaa jirta haddaan ka horo maxkamad warkaan inay alxamdulilah aad gaaray maxkamadda ay burisay alxamdulilah dadka xornimada aan laga qaadan ay dhahde cudurkan waa waxaad ilaahay keenay oo dowladda ay isku raacin oo maxkamadda diiday aan ka war haayaa markaay saas tahay warkii maxkamaddii intay ku dambaysay amarkani dhowaan ka soo baxay laamaha ammaanka iyo wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka mandheera balse shacabka ismaamulka mandheera ay sida adag uga soo horjeesteen ayaa mid la mid a waxaa mar sii horreysay soo saaray wasaaradda caafimaadka dalka walow ay amarkaasi maxkamad laashay waana qodobkay cuskanayaan shacabka ismaamulka mandheera ee diidan amarka ka soo baxay laamaha ammaanka iyo wasaaradda caafimaadka ismaamulkani maxamuud maxamed sheekh maxamuud lafagr warbaahinta sta mandera